Deegaanka Ceel Raage oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Kuraceel ee gobolka Galgaduud ayaa xilligan waxaa ka jirta xaalad waxbarasho la'aan. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa codsi u diray wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug iyo cid kasta oo garab ka sii karta inay ka saacideeyaan dhanka waxbarashada. Waa kuwan qaar ka mid ah bulshada deegaanka Ceel Raage. Waa kuwan qaar ka mid ah bulshada deegaanka Ceel Raage oo ka hadlaya xaaladda waxbarasho ee ka jirta deegaankaas.
waxaan isku daynay deegaanku wuxuu isku dayey isku day wax la yidhaha isku dayey wuxuu samaystay laba qol oo jiingad ah ayuu ka samaystay deegaanka arday waxaa wax ku baranayday boqol toban iyo shan canowga waa ay anfici weyda ardadaas meeshii ay wax ku baranayeen labadii qol waa ay anfici waayeen waqtiyada kulaylaha ahoo ardada ninka la yidhaha ama macalinku oo bannaanka u soo baxo een meel lagu nasta male cabashadanadan waxaan gaarsiinay dad deegaankan ka soo jeeda oo walaalahana oo dalka iyo dibaddiisaba jooga wax weyn oo noo qabtay waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaynaa annagu dad reer miyiga hayr maan nahaye hadday dibadda jiraan iyo hadday dalka joogaanba dadkii noo dhexeeyey oo cabashadaas gudbiyey oo noo soo adeegaan waa u mahad celinaynaa bilaawgan waa midkaan aad u jeedaan bulkeetiga iyo gurigan looxda caalada waa u jeedaan waa bilaabatay wixiina gebagabay noqdeenoo waa iska waa iska yaraadeen waxaan rabnaa inay tala dambe iyo inay u laabtaan inay wixii ka noo dhammaystiraan ayaan ayagan uga codsanaynaa waa ku filaaweysa ardadiina waa ku kululaata haddana mar labaad dhismaha hadda socda oo qabyada ayay isku dayeen jaaliyad iyo dadka deegaanku xaqiiqatanna waa dareemi kartiin wax haddii lasoo wada waxay u baahan yihiin dowlad kaabta dadku Deegaanka Ceel Raage oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa ku sugan boqolaal carruur oo gaartay heerka waxbarashada balse weli aan fursad u helin inay wax bartaan